بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله أخذ على هذا عشر سنين ساس نبغ عليه الصلاة والسلام في سعودي طبان سنة يدعو إلى التوحيد دك توحيدك ويراي وبعد العشر توصل كذبنا عرج به إلى السماء نبي وحى الله قال عليه الصلاة والسلام عركة وفرضت عليه الصلوات الخمس وحال فرض إلى صلاتها شنتا وصلى في مكة ثلاثة سنين وصلى في مكة في ثلاثة سنين سدح سنة وبعدها سدح سنة كذب أمر بالهجرة وحال فرعينه هجروية إلى المدينة مقالة المدينة وهجروية عليه الصلاة والسلام وحفظوا من كتاب فيها أصول الثلاثة قارهان أصل في قدام به وصوشة سدح داء وأه معرفة النبينا صلى الله عليه وسلم وحصى أمر لي نصب النبي عليه الصلاة والسلام يا النبي وندفك ويدقت يا شركة توحيد كان لك أوي رجلي مركز شيخ وحي أخذ على هذا صاف نبي عليه الصلاة والسلام حقوقاته عشر سنين toban sano toban sano oo arrintaas ku guda jiray yadcuu ila tawxiidi dadka wuxuu ugu yeeraya tobankaa sano tawxiidka wa bacda alcashri tobankaa sano kadibna curija bihi nabiga waa lala dheelmaday ila asamaa'i cirkaa loo dhelmiyey toban sano nabigu calayhi isalaatu wasalaam magaalada marka isagoo joogo dadka wuxuu ugu yeerayo tawxiidka iyo ilahay keliga in la caabudo shirkiga iyo ilahay cibaadada cid kale in laga siiyana waa ka digaayay kadibna nabiga alayh salaatu wasalaam waa la dheelmiyey tobankaasna kadib wa furidat calayhi salawaat lkhams salaadaha shantaana waa lagu farad yeelay markaas kadib toban sano nabigu alayh salaatu wasalaam markuu dadka uga digayo shirkiga tawxiidkana ugu yeerayo ayaa la dheelmiyey alayh salaatu wasalaam dheelmintaas la dheelmiyena waxay ka dhacday magaalada marka nabigu alayh salaatu wasalaam wuxuu leeyahay anuu xijir ismaaciilka kacbada dhe kacbada dhexdeeda meel ah anoo jiifa ayaa lee yimid markaasaa waxaa la dhambalo yiri nabigu calayhi isalaatu wasalaam qalbigayga meesha halowda laga bilaabo ilaa gumaarkaa la dilaacsho qalbigaygaa la soo baxshay waa la dhaqay kadibna meeshaa lagu celshay waxaana la keenu yihi markaas daabad faraskana ka yar yacni baqasha iyo waxay udhexayday iyo faraska oo la yihahdo magaceeda buraaq la yihahdo aada u socod dheereen markaasaa lagu qaado u yihi meesha ay cagta dhigto markay meel cagta dhigto oy qaadi karto cagtaas cagta kale waxay dhigeen ishu meesha qabato iyo cagteeda kale ku dhece saanteedu waa intaas halkaa markay saanta dhigto meesha kale saanta kale waxay taallaa ilkuwareerta meesha la yidhaha ishu meesha qabato kadibna waxaa laga yihi nabigu alayh isalaatu wasalaam bayt lmaqdis halkaasaa nabigu ku tukaday alayh isalaatu wasalaam bayt lmaqdis kadibna nabiga calayh isalaatu wasalaam baytulmaqdisa laga qaaday xagee loo qaado markaas cerkaa loo qaado samadii adduunyada markaas waxaa wada malaku jibriil calayhi salaam samadii adduunyada markii la maraa aa laga garaaco wuli nabigu calayh isalaatu wasalaam yani waxaa istiftaax la weydiiyey malaa'igtii samada adduunyada joogtay aa la yidhi masoo galnaa la yidhi naga fur albaabka samada markaasaa la yidhi yaa kula socda yaa waaye waa jibriil calayhi salaam yaa ku yaa kula socda maxamed ayla socda bule markaasaa samada adduunyada nagala furay samadii adduunyada nagala furay samadii adduunyada waxaan ugu tagno ku aragno yidhi nabiga la yidhaahdo nebi aadam calayhi salaatu wasalaam nabiga la yidhaahdo nebi aadam waa ka gudubna samadii adduunyada samada adduunyada middaa noo muuqata waay samada labaad ayaan tagno yidhi haddana sidii oo kale ayaa istiftaax la weydiiyey iyo in idan waxaa la weydiiyey malaaigtii joogtay in la galo samada haddana waxaa la weydiiyey cidda albaabka samada garaacaysa wuxuu yihi nabigu waxaa malakul jibriil yidhi malakul jibriil waaye yaa kula socdaa la yidhi maxamed aa ila socdo u yidhi maloo cidiraa mar walba lalahaa haahu yidhi waa nagala furiy samadii adduunya haddana samadii labaad samadii labaad markaan galnana waxaan ugu tagno u yidhi laba nabiyo ambiyada ilaahay ka mida oo nabi kamidhu uu yahay nabi ciise calayhi salaatu wasalaam kan kalena uu yahay nabi yaxya waana ilma habreed labadooda sida nabigu sheegay calayh isalaatu wasalaam ilma habreed waa laba nin nabiyo ilma habreeda samadii labaaday joogay haddana waa ka tagnay u yidhi samadii saddexaad aan tagnay sidii oo kale aan yeelnay samadii saddexaadna waxaan ugu tagnay nabiga la yidhaahdo nabi yuusuf calayhi salaatu wasalaam aan samadii saddexaad ugu tagnay waa ka gudubnay samadii saddexaad samadii afaraad aan tagnay sidii oo kale ayadan aan yeelnay waa albaabkeedii hanagala furaan niri waa nagala furay markii nala weydiiyey ciddaan nahay kadib sidii kuwii hore oo kale waxaan ugu tagnay samadii afaraadna nabi idigiisa calayhi isalaatu wasalaam nabi idigiisa aan ugu tagnay samadii afaraad haddana waa ka gudubnay samadii afaraad waxaan tagnay samadii shanaad sidii tii hore aan yeellaan yeelnay waa nagala furay waa galnay waxaan ugu tagnay u yidhi haddana samadaas shanaad nabi haaruun calayhi isalaatu wasalaam nabi haaruun aan u tagnay kadibna waa ka gudubnay samadii shanaad tii lixaad aan tagnay waxaan ugu tagnay samadii lixaad haddana nabi muuse calayhi isalaatu wasalaam samadii lixaad ugu tagnay haddana waa ka gudubnay samadii lixaad waxaan tagnay samadii ee toddobaad aan tagnay waxaan samada toddobaad ugu tagnay u yidhi nabiga la yidhahdo nabi ibraahim calayhi isalaatu wasalaam kadibna waa kasii gudubnay samadii toddobaad markaasa waxaan tagnay baytulmacmuurkii gurigii nabigu uu yihi calayhi isalaatu wasalaam maliku jibriila wuxuu yihi markaas toddobaatan kun oo malag aa maalin walba timaada dibna uma soo laabtaan guriga baytulmacmuur kadibna waa kasii gudubnay waxaan tagnay uu yihi sidratulmuntaha aanu tagnay waa geed samada toddobaad ka kor ku yaalla sidratulmuntaha aanu tagnay markaas kadibna ilaahi subxaanahu watacaala nabiga waa la hadlay kadibna waa lasoo laabtay uma danaa fatadallaa fakaana qaaba qawsayni aw adnaa ilah ilah subxaana watacaala fakaana qaaba qawsayni aw adnaa sida raajixa waxa qaaba qawsayni aw adnaa isku noqda waa maxay waa nabiga calayh salaatu wasalaam iyo malakuljibriil nabiga calayh salaatu wasalaam iyo malakuljibriil qaaba qawsayni waxaa laga wadaa laba qows oo kale qadarkeed qadra qawsayni laba qows oo laisdaba dhigay intay isku jiraan intay masaafo la egyihiin oo kale aa nabiga calayh salaatu wasalaam malakuljibriil isku jirsadee awxaa ilaa cabdihi maa awxaa kadibna nabiga calayh salaatu wasalaam waa la soo ceshay waxyaaba badanna meeshaas waa lagu soo tuso jannadii waa la tusay waxyaaba badan soo arkay nabiga calayh salaatu wasalaam akhbaarta marka habeenkaas ku saabsan akhbaar aada u fara badan waay akhbaar hal fadhi lagu soo koobi karo maaha akhbaarta habeenkaas kusaabsana kadibna waxaa lagu farad yeelay nabiga calayh salaatu wasalaam salaadihii shanta ah salaadaa lagu farad yeelay laakiin meeqay ahaayeen konton salaadood oo hal maalin la tukaawa konton salaadood lagu soo farad yeelay oo fii yom waaxid la tukaa maalin walba afar ilaa tan saac kasta konton salaadood lagu soo farad yeelay nabigu waa soo tegay calayh salaatu wasalaam markuu soo maray nabiga la yidhaahdo nabi muuse samadou jooga nabi muuse samada lixaad waa nabi muuse arrintii oo u sheegay nabigu calayh salaatu wasalaam nabiga lagusoo wixii lagu soo farad yeelo kontonka salaadooda oo uu yihi maxamedow reer banu israa'iilaan wax badan la joogay ummadaaduna waxaan ma awoodaan ilahay is u laabatid ilah uga fududayda arrintaa kadibna nabigu alayh salaatu wasalaam ilah ku laabtay waa laga fududeeyey haddana waa yimid haddana wuxuu yihi fududayn kala sii raadi ilaa markii dambe shan salaadood laga dhigay shantii salaadood iyadoo shan salaadood laga dhigay ayaa nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu u yimid haddana nabi muuse markaasuu yihi laabo oo ilahay ku laabo waxa tiraa shanta salaadodanki ummadaada oo ku culuste iga fududayda ilaahayo maya waa xishooday mar dambe ulaabo maa ilahi subxaana watacaala shanqaraa yeertay in ilaahay subxaana watacaala intaanu eg tahay intuu farad yeelay aanan la bedelayna shantii salaadood shanta salaadoodna waxay la ajir egyihiin kontonkii salaadood ay la ajir egyihiin shantii salaadood sidiiyaa lagu farad yeelay nabiga calayh salaatu wasalaam waa la soo celshay wax badanoo dhacay kadib waa la soo celshay calayh salaatu wasalaam ayadoon weli waagii si fiican u dilaacinaa nabigu wuxuu soo istaagay magaalada maka salaaddii subax magaalada maka ku tukay xalay cawanimaana magaalada maka nabigu ka tegay calayh salaatu wasalaam markaasuu baytulmaqdis tegey markaasuu baytulmaqdista laga qaaday oo samada adduunyada la geeyey oo tan ku xigta la geeyey oo tan ku xigta la geeyey cirarka dhanba kor looga saaray calayh salaatu wasalaam axwaal fara badanna nabigu soo maray kadibna soo laabtay wuxuu uso usoo waa berigii yimid magaaladii maka sadexgoog markuu beriyo arrinta ka sheekeeyey gaaladu waxay yihahdeen awal horeba waa ku ogey inaad balaayo tahay masiibo been sheegsan tahay hadeertaana beentaadii geesay yeelatay yani beentaadi waa caddaatay been weyn aad yeelatay muminiintiina waxaa usii kordhay iimaana usii kordhay muminiintiina iimaankooda alimaan usii kordhiyey waa rumeeyey warkii nabiga calayh salaatu wasalaam ilaa markii dambe mushrikiintii carbeed ay nabiga imtixaameen waxay yidhahdeen rumiya been wuxuu sheegaa waa kala saaraynaa waxaan ku kala saaraynaa ninkan waa naqaan abi isran u naqaan weligiis ma uusa tegin baytulmaqdis ma tegin marka waxaan rabnaa inaan idhaahno imtixaano nidhah tilmaam baytulmaqdis marka baytulmaqdis tilmaamay ku imtixaameen ilaahi subxaana watacaala wuxuu soo hordhigay nabiga calayh salaatu wasalaam baytulmaqdis sidiisa isagoo ah markaasuu irid-irid u tilmaamay qof wax koryaa lama sheeg weye irid-irida u tilmaamay waa yaabeen iyagoo wareersanay ka tageen iyagoo wareersanay ka tageen marka nabigu wuxuu leeyahay sheekhu wuxuu leeyahay akhada cala hada 10 siniin yadcu ila tawxiid wa ba'da al-ashr urija ila as-samaa tobanka kadibna waxa loo dheelmiyay samada wa furidat alayhi salawaatu al-khams salaadaha shantana markaas nabigu uu soo farad yeelay wa salla fi makkah thalatha siniina makkana nabigu wuxuu ku tukayay saddex sano salaadihii faradka ahaa oo shanta ahaa shantu marka laba laba loo tukayay waagii hore laba labay ahaayeen ilaa magaalada madiina nabigu ka yimid alayhi salaatu wasalaam markuu magaalada madiine yimid ayaa salaadihii aan safarka ahayn salaadaha safarka lagu tukado aan ahayn salaadaha safarka lagu tukado salaadaha aan ahayn oo qofka muqiimka uu tukado waa la dhamaystiray waa la buuxshay salaadii safarkana sideedaa looga leexday labalabadii waa ilaa yawmin hada salaada safarka laakiin salaadaha aan safarka ahayn qofka musaafirka ah qofka aan musaafirka ahayn oo tukana waa la dhamaystiray oo inta ay yihiina laga dhiga haddeer وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم كذبنا نبي عليه الصلاة والسلام سوى فتح سنة صلاة أي فرد كنت هاي ومقالة المدينة مكان كنت كان يا نبي وحى العمرية بجنوده هجرة معناه بأن ونوع ما دونه هو بلد كجارب ولا بلد بلد كمسلمين تلا هذا هجرة أن وحنا بكل جلودي مقالة مكة أو كل شيء وبلاد الله يجعلها laakiin waa lagu qasbay inuu ku hijrooyo markii nabiga iyo saxaabadiisii dhibaatada laga badshay ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu waxay u hijrooteen bilaadda xabashada bilaadda xabashaday u hijroodeen halkaasay xooggoodii aadeen waagii dambana nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la tusay oo loo waxyooday in meesha uu u hijroonahay ay tilmaamaheedu madiine tahay niman ansaarah oo aws iyo khasrij ka koo aws iyo khasrij ka koobana nabiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam waana la ballameen waxay kula ballameen inay nabiga ay difaacayaan calayhi salaatu wasalaam wax walbo naftooda iyo ilmahooda iyo maalkooda ka difaacaan iyo naagahooda inay ka difaacayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam sidiyaa dhacda marka nabigu calayhi salatu wasalaam waagii dambe wuxuu dadka magaalada madiinaha loo hijroo jiray magaalada madiinaha loo hijroo jiray abubakar sidiiq ayaa isagoo magaalada maka laftirkiisu raba in magaalada madiina raba inuu uhijroodo oo ka soo baxay magaalada maka oo jiscintay ayaa waxaa ka hor yimid nin odayaashii carbeed ah oo gaal ah hagee u socotaa hawrin ninka la yidhaha abubakaro waxaan u socdaa hawrin waa hijroona waxaan waayey meelaan alle ku caabudo oo inaan ilaahay keligii caabudo ayaa laygugu diiday magaalada maka marka magaalada waa ka hijrooday waa ka tegey dhulka ilaahay meelaan alle ku caabudo aan ka goobaa ninkii odagaa wuxuu yidhi abubakaro waxaa tahay nin martida soora nin sadaqada bixiya nin dhibaatooyinka dadka ka saacidaa tahay adoo kalea nin la ceysho ma tiid soo laaba lagu cayri maayo tegina ma yid waxaana ku jooga magaalada maka madaxeeda ku joog waa la soo celishay wuxuu u yimi odayaashii kaaba qabiilada ahay magaalada maka joogay wuxuu yihi ninkaan nin odayho saasa saasa way ma ogtiin aha yidhahdeen madaxeyga ku jooga halaga leexday waayaha la yidhi laakiin hal shardi ha oofiyey ninkaasi ninkaasi qur-aan u akriyaa qur-aankaasi dadka marasta ah wax magaratada ah oo ilmaha iyo naagaha ku saamoobaaya dhawrkiisana kor uu qaadaa marka gurigiisa allaha u caabuda gurigiisa ku caabuda dhawrkiisaimahayanaagahanagamasiidiyaa lagu ballamay ayaana abubakar maruu gurigiisa ku cibaadaystaayey oo markii dambe waxaa usoo baxday meel banaanka gurigiisa ah inuu wax ka dhisto ilaahay ku caabudo masaajida sidii u yeelay meeshii ula soo baxay qur-aankii akriskiisii dadkiyaa maqla marka qur-aankii akriska oo akrina nin aada u khushuuc badan oo aada u ooyin badanna waa ahaa dadkuna dad carbeed waaye qur-aankuna afcalaagii kusoo degay waa saamoobaya marka wabay kus waxbaa ka saamooba dadku waxbaa isbedela ku imaana ayaguna waxay rabaan dadku in dhawahoodan waxbaa xaq uba gaaray ninkii cidiri ah se ninkaan lama taaba karo nin odaya madaxiisa ku joogaah waa laisku la-ah haddii la taabto ninkaani ninkiaa loo cidira waxaa la yidhi ninkii ballankii waa uu ka baxay meeshii aan ku ballan inuu ku cibaadaystana waa ka soo baxay dhibaatadaasna waa la yimid annaguna waxaasuna dul qaadan karno in sharafkaadaan dhaawacnana waa noo qalmi weyday marka waxaan rabnaa in ninkaas aada meeshii ku celido iyo in aada laba arrimood mid yeesho inaad ninka meeshii ku celido iyo inaad noo ogolaato iyo inaad beri ka noqoto oo aan saa rabno ka yeelno anaa labada mid idinkaga keenaho waa u yimid waxau yimid abubakar ninkii odaga ahaa wuxuu yihi niyahow saatan kuma aanaan ballamin ee ama ballankii oofi ama ogaa buu yidhi aniga magantay waa ka baxday aniga magantay waad ka baxday hadda kadib madaxayga marka ku jooginiyo abubakar wuxuu yihi magantaada ma rabo magan ilaahayaan ku joogaa nabad allah ku yeedo magantaada waxba ku fali maayo maganta ilaahay yaan ahay sidii uga tegey ayadoo xaalku sidii yahay oo abubakar dhiban yahay oo saxaabadii dhiban yihiin aa markii dambe nabigii loo tashaday calayhi isalaatu wasalaam nabi maxamed ah ali ninkaasaa la yeelaa ninkan wuxuu rabaa inuu maka uhij- inuu hijroodaa ka soo dhow naga tago hadhowdiina colow soo abaabulaa jabhadow soo abaabulaa naftu noo keenaa haddeer aan ka takhallusnaa taladii ku dhammaatay markii dambe see looga takhallusaa tale waxaa la soo jeedsa ah in toban nin oo toban qabiil ka kala kooban dadka laga soo dhex saaro oo toban nin oo dhallinyaro ah oo seef seefaha wada seefa wada af badanna la siiyo hal marna ay nabiga ku wada gustaan calayhi isalaatu wasalaam nimanka uu ka dhashana hadhowdii waxay ku qasbanaanayaan inay diyo qaataan sida qabiilka dhanba lama diriiri karaane toban qabiil miyay la diriiri karaan reer banu cabdinaaf iyo niman yaro lama diriiri karaan waxay ku qasbanaanaya inay diyo qaataan si awoodii dadka kula diriraan ma leh haddii hal qabiil laakiin nin ka dhashay ou dilo qabiilkaas waa dilaayaan waa laynayaan waa la dirirayaan sidnaa dhece laakiin haddii carab in badan oo kamida qabaa'il ka yimid niman ka yimid oo qabaa'ilkaas ka kooban oo ay falkaa fuliyaan waa waxay ku qasbanaahayaan inay baxshaan inay diyo qaataan arrintii nabiga calayh isalaatu wasalaam waa loo waxyooday axadkay u bixshaayaan waa nabi maxamed calayh isalaatu wasalaam waa loo waxyooday nin axad loo waxyooho ahaa qabarkoo soo gaaray gurigiisay hareereeyeen calaa kullin habeenkii nabigu dul mara calayh isalaatu wasalaam iyagoo hareer hareerayntii ku jira nabigu markii dambe abubakr uu yimid xilli qorax kulayla caaisha radi allahu tacala canha waxay leedahay markii nabiga abubakr loo sheego layidhi abubakra xilligan soo socda yani markii abubakr loo sheegay oo layidhi nabiga xilligan soo socda wuxuu yidhi dan uu leeyahay nabigu calayh isalaatu wasalam waxbaa jira xilligaa nabigu iska warwari maayo abubakarna waagaas laga bilaabo wuxuu diyaarsaday ka hore wuxuu damcay inuu hijroodo laakiin nabigaa celshay wuxuuna diyaarshay laba halaad afar biloodoo laba halaad carab sii hayay markaasaa labadii halaadoo abeeraa joogaa labada halaad wuxuu rabaa midna inuu isagu raaco midna nabiga saaro alayh isalaatu wasalaam nabigu waa yimid abubakar u yimid wuxuu yihi abubakaro waxaa lay ogolaaday oo lay idmay inaan hijroodo abubakar wuxuu yihi nabi ilaahay maku raaca soo kuma raaco haahu wuxuu yihi labadaas halaad mid furo labada halaad ee waru diyaarshay mugtahay mid qaado u yihi labada halaad midda kalena iskale waa qaadaah wy lakin lacaga ku qaadaa siya waxyaabaha isbihinbihinta oo isdoqosiinta aho in xoolaha dadka dadka ducaadda aho ay mar walba iskaga noolaadaan ma uusan jeclayn nabigu alayh isalaatu wasalam waxas ma yeeli jirin waa qaadaah wil hasha laakiin maxaan ku qaadaa lacaga ku qaadaa qiimaheeda iska keena hasha nabigu hashi waa qaatay waa la jiscimay nabiga alayh isalaatu wasalaam iyo abubakar kufaaru qurayshna warkii iyo khabarkii waa heleen god magaalada maka ku ag yaalla ayaa nabigu calayh isalaatu wasalaam iyo abubakar ay galeen waxayna ku jireen saddex habeenay ku jireen godkaas saddex habeen ay ku jireen cabdullahi bin abibakar ayaa godka ugu imaan jiray akhbaarta mararka qaar akhbaarta wuxuu keeni jiray magaalada maka ka imaane nin dadkii reer maka kamid ahoo ari ilaaliyaahuna arigu habeenkii kusoo miraa meesha markaasa ariga cana looga lisaa saddex habeen waa halkaasay joogaan ninna waa diyaarsadeen dhul yaqaan ah oo waddooyinka yaqaana oo hagaha dhowdi saddexdaas habeenna waxaa la goobaayey markay ogaadeen magaalada maka inay ka tageen nabi maxamed calayh isalaatu wasalaam iyo abubakar mu'aamaradiina ay fashilantay a waxaa la kordhigay madaxa nabiga calayh isalaatu wasalaam iyo madaxa abubakar mid walba meeqa halaad leedi mid walba boqol halaad waxaa le ninkii nolol ku keena labadooda mid kamid a ama geeri ku keena boqol halaad leedi nolola geeri waa isla mid macnaheedu nolosha dadku ka tara waa alxamdulilah haddii nolosha u isku dhiibi diidaan warma ku dhufataan iyo seefo ee aad dishaan mayd ku keentaanna boqol kale qofku dadka gaala ahaa oo mushrikiin ahaa oo iska fuqara ahaa oo geela jeclaa oo juhaal ah ee haddana la yidhi qof adilkiisa waxaad ku helaydaan boqol halaad ama qabashadiisa boqol halaad oo baar madow maxaad umalayna waa la kala sexay waa la soo weraaj godkii waa yimaadeen nabigu calayh isalaatu wasalaam iyo abubakar ku jira way ku jireen saasay udul istaageen godka marka abubakara fiidhiyey markaasu waxau yihi nabigu hadday maanta labadooda hoostooda ay fiiriyaan mid ayaa kamid hadduu hoostooda fiiriyo waana arkaho markaasaa nabigu yihi alayh isalaatu wasalaam ya abaa bakrin maa danuka biinayni allahu daaliuhumaa maxaad u malayne adka malaysee laba qofood oo saddex ilaahay ku yahay yaa yaa arkaaya yaa dhibaateena wax dhibaatay karaa lama ah murugta iyo naxdinta iska dhaafiy saddexdii habeena waxaa la wareegaya carada laga quusto waa la waaji godkaana ku jiraan iyaguna waxay raadaan jidadkii ku farxaayaan koray goobaayaan waxay isleeyihin nimanka waa tageen hala soo qabto la waayo calaa kulli kadib saddex habeen ayaa nabiga calayh isalaatu wasalaam iyo abubakar iyo ninkii dhulmareenka ahaa dhulyaqaanka ahaa ay israaceen labada halaad ee fuulaya ninkaan labada halaad hogaama wuxuu la aaday wada badda xaggeeda maanta xeebta xaggeeda magaalada marka iyadoo laskaga soo laabto laska joogo suraaqa ibnu malik ninka la yidhaha wuxuu leeyahay waxaan ii yimid uu nin markaasu wuxuu yidhi u yidhi wadniyahow nimankii la raadaayay nimaanaan u malayn inay iyaga yihiin aa waddada wadda hiblaa kusii socdo humaagtooda kasii muuqatay suraaqa waxaan ogaado u yidhi inay iyaga yihiin laakiin waxaan is yidhi u yidhi haddii warka la sheego waa la wada raadaa boqol kaalaad waa lasla wada qaybsaa boqol kaalaad siyaa marka layla qaybsan waxaan iga yidhi war maaha waxaas nimankii cabbaar markuu ninkii iga maqnaa dadkiina ay iska fadhiisteen aan islaantii waxaan iga yidhi faraska meel qarsoon igu diyaari faraskii meel qarsoon igu diyaariday alaabteydan aruursaday iyo warmahaygii sayfahaygii waa caysha waa ka daba tegey yidhi waa nabiga calayh isalaatu wasalaam iyo abubakar waay meel cidlaahay socdaan warmahay seefa midna ma wataan marka faraskii aan taturooday yidhi markaan ku dhawaadaa faraskii aan taturooday haddii faraskii kacay waxaa sameeye yidhi waxay samayn jireen waxyaabo qoryahoo laisku fiiriyaa jiray qoryo inta la fiiriyo xarasha madaxa camal ah oo tadayurkii ah iyo tafaa'ulkii ah aan fiirsho yidhi qoray aan fiicnayn ay soo baxay qoray aan fiicnayn un abshir sheegi ay soo baxay yidhi haddana waad kasii jeesto waa caysho calaa kulli markii u dambeeyay waxa uu dhacdo yidhi in faraskiiba tiimbado dhulka marka ku dhawaado faraskii tiimbado kadibna waa calacalay waxaan iga yidhi aan nabadgelino waa idin nabadgelaahe ilaa marka ina duceeya in ilaahay meesha iga saaro waa loo duceeyey in ilahay meesha ka saaro laakiin waxaa la yidhi raadkaada wax ku yimaada ayaysan noo imaanin sidii u yeelay waa soo laabtay qof walba ku hor yimaado wuxuu yihahdaa meesha waxba idinkama jiraan nimanki waa la waayey jidkan wax qaada lama arko anaa kusoo lugo-ay anaa kusoo noogay meel kalea laga gooba nimankii nabi maxamed calayh isalaatu wasalaam iyo abubakar sidii ku ambadeen oo magaalada marka uga baxsadeen oo uga tageen iyadoo intaas la raadina la raajay markaasi markii dambe sidii looga sugaayey magaalada madiina oo loo dhowraayo soo dhaweyntooda markii dambe adiga uun bisha rabiic alawal maalin isniina a nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu soo galay magaalada madiina yimid calayh salaatu wasalaam taariikhda hijriga huna markay ka bilaabato waaba markaasoo lama dhihi karo taarikhdu markay saasa ladhihi maa ee taarikhdu markaasay ka bilaabataa soo ma maalin isniina bisha rabiic alawal oo nabigu calayh salaatu wasalaam uu magaalada madiina soo galay magaalada madiina markuu soo galaan kadib ilaahi subxaanahu watacaala waxyaaba badan oo kalena u kusoo dejiyey diintiina ilahi waa u gargaaray duulaanka u horreeyey oo nabi maxamed calayh isalaatu wasalaam lagu soo qaadana kii bederow ahaa wixii ka dhaca ka dhacay waa noo imaan doonta hadii ala yidhahdo wa furidat calayhi asalawaat alkhams wa sallaa fii makata ku tukaday alaaa siniina saddex sano ku tukaday wa bacdahaa intaa kadibna umira waxaa la amray nabiga calayh isalaatu wasalaam bilhijrati inuu hijroodaa la amray xagga u hijroona ila almadiinati magaalada madiina inuu hijrooda calayh isalaatu wasalaam hijradaasuna idan allay ku timid markii dambe ee nabigu calayh isalaatu wasalaam isagoo ku dhibaataysan magaalada marka joogo ilaa laga yidhi nabiga baxna nabigu bixi mayo saxaabadiisuu diri jiray markii laga reebo abubakar oo u reebtay inuu nabigu ou horfiiqsado abubakar inuu nabi inuu abubakar horfiiqsado reebay abubakar u reebtay ayuu nabigu reebay calayh isalaatu wasalaam inta kalena waa dugeeyeen waaya walhijratu alintiqaalu min balad shirki ilaa balad lislaam maanta waxaan qaadanay wax ku saabsan in nabigu calayh isalaatu wasalaam toban sano oo magaalada madiina dadka tawxiidka uu yeelaayey toban sano kadibna nabiga la dheelmiyey salaadihii shanta ahana lagu soo farad yeelay kadibna nabigu calayh isalaatu wasalaam uu magaalada maka ka hijrooda salaadaha faradka lama tukan jiri salaadaha faradka lama tukan jiri dadkana waxaa iskaga khaldan dadka qaar waxa laga yaaba markay maqlaan salaadaha waagaasaa la farad yeelay inay yidhahdaan salaadaha waagaas ka horna waagaas ka hor farad ma maahayn shaygu hadduusan waajib kugu ahayn oosan farad kugu ahayn ma ma inaad la timaadaa sharciya mase inaad la timaado sharciba maaha sharciba maaha marka ninaa wuxuu maqla maalin iyadoo kitaabka la akrina oo laga warramaa in nabigu calayhi isalaatu wasalaam toban sano markuu magaalada madiina isagoo nabiga joogo kadib salaadaha shantaa lagu farad yeela markaasu wuxuu leeyahay ninkii hadalkaas akrinaya waa gaaloobay muxuu ku gaaloobay wuxuu yihi nabigu calayh salaatu wasalaam taariku salaadu ahaa nabigu taariku dad camaa u sheekeyna nabigu taariku salaadu ahaayuu yihi ninkaasi wuxuu u wuxuu ka wadaa taariku salaadu ahaayuu yihi meeshaan waay wa furidat calayhi salawaat alkhams wa sallaa fii makata yani cunija ila asamaa akada calaa hada cashra siniina yadcu ila tawxiidi wa bacda alcashri cunija ila asamaa'i wa furidat calayhi salawaat alkhams وفرض عليه الصلوات الخمس انت صلي يا ابنية دينتنا احكامتي اللي بدو مره السود تشي سما بدو مره الفرض يا بدو مره الفرض يا بدو مره الفرض يا بدو مره مركي الفرض يا واجب نقطه انت كو ريدنا واجب ما عليه انت سؤال فما سمع والله سبحانه وتعالى على واعلم بالله التوفيق